haatan nagu soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada london inagu soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ah wasiirka beeraha soomaaliya siciid xuseen ciid waxaanan ka waraysan doonnaa shuruucda wasaaraddu ay waddo ee la xidhiira sidii looga hortegi lahaa raashinka tayadoodu ay liidato ee soo gala dalka soomaaliya sidoo kale waxa uu ka hadli doonaa dhibaatooyinka ku saabsan raashinka dhaca ee laga keeno dalalka dibadda iyo sida ay wasaaraddu u doonayso inay uga hortagto ku soo dhowow barnaamijka wasiir waa aad baa umahadsan tahay ridwan dhowaan waxaa wasaaraddu ay ka hadashay inay ka hortegi doonto raashinka tayadooda uu liito ama raashinka dhaca ee dalka soo gala waxyaabaha aad ka hadasheenna waxaa ka mid ahaa sida dadka qaarkood ay sheegayaan walwal aad ka qabtaan waxyaabaha beryahanba laga hadlaya ee ku saabsan in raashin caag ka samaysan dalka uu soo geli karo bal arrintaas marka hore faahfaahin ka bixi aad baa umahadsan tahay salaamaya walaale annagu wasaaradda beeraha sidaad ka wareegsid dee waxay mas-uul ka tahay wax allaala wixii ka ka yimaada dadku xuna oo ka yimaada beeraha mas-uuliyadda koowaad oo ilaalinta iyo damaanad qaadka in dadku ay cunaan cunto waxyaabo cuntooyin oo dad qaba waa mas-uuliyadda wasaaradda marka waxaan qabanay shir looga hadlayo lagu lafagurayo sharciga badbaadada dhirta iyo dhawrista abuurada iyo iyo dalagyada beeraha oo sharci aada iyo aada muhiim u ah oo wasaaradda muddo ka shaqeynaysay wadatashigiisii ayaan marka qabanay oo wasaaradaha beeraha ee maamul goboleedyada iyo jaamacadaha hay-adaha cilmibaarista hay-adaha ka shaqeeya beeraha dhammaan la isugu yimid oo looga tashanayay sidii loo soo afmeeri lahaa wadatashyada sharcigaas si kabacdi loo horgeeyo hay-adaha dawladda oo isugu bedelo sharci rasmiya kaasoo waxyaabaha uu ka hadlayaa kamid tahay arrinta hadda a weydiisay oo ku saabsan faya dhawrka iyo ilaalinta waxyaabaha tayada waxyaabaha dalka la keenayo oo beeraha kasoo go-a iyo in abu abuurada iyo dalagyada waddankeena ka baxa loo kalkaala ilaaliyo tayadooda tijaabooyin fara badan la sameeyo waxyaabaha abuurada oo dibadaha nooga imaanayana la hubiyo saya dhowrkooda iyo caafim badqabkooda guud ahaan shirku walaala ku saabsana arrinkaas aad iyo aad baan laisugu afgartay dukumentiga aan kasoo baxay aan rajeynaya in loo gudbin doono qeybaha kale dawladda waa gartay marka soomaaliya laga hadlayo waxaa jira raashin aad iyo aad u badan oo inta badan dibadda uga yimaada marar badan waxaa la tilmaamaa in soomaaliya uu yahay dal u nugul mararka qaarkood inay soo galaan raashin aan tayadoodu wanaagsanayn ama mararka qaarkood raashin dhaca oo waxaa jira dalka soo gala arrimahaas maxaa hadda idinka qorshaysan
arrimahaas waa wa waa runtii waxyaabaha ka sharcigan waxyaabaha haddii la ansixiyo waxyaabaha uu xakameyn doono ayay kamid tahay runtii waxaa lala diriri doonaa wax allaale wixii aan shuruudaha badqa badqabka aan lahayn oo laska beerayo waxaa jira cuntooyinka aan maaragtay genetically modifiedka ama cuntooyinkaan lala chemicalka lagu lagu lagu lagu bacrimiyey ama lagu lagu abuuray iyaga lafsigooda ina inaan ka ilaalino waddanka inay yimaadaan waxaa og tahay hay-addan w f p oo keenta mucaawanooyinka raashinka soomaaliya oo runtii beeraleyda ay muddada dheer ka caban jireen waxaa wasaaradda beeruhu ku guuleysatay iskaashatooyinkii laga sameeyey beeraleyda in ay w f p iyaga raashinka ka gadato intii raashin waddanka la keeni lahaa dalka beeraley kale laga soo dalay beeraleydana in laga gado iyagaa laga gataa hadda iskaashatooyin labada gobol goboladan waxyaabahan oo kasoo go-aan galeyda iyo masagada iyo iyagaa laga gataa oo w f p iyaga hadda ka gadataa runtii bakaarada kaydka oo adaha hay-adda w f p oo dekada ku yaala raashinka hadda yaalo halkaa ku kaydsan oo abaaraha dadka loo qaybinayay waa raashinkii kasoo go-ay soomaaliya waa garta si loo difaaco maaragtay xuquuqda beeraleyda soomaaliyeed marka tayada waxyaabaha waddankan la keenayo waa mas-uuliyad runtii saaran meelaha ay kasoo degayaan waayahay waayahay wasiir een, dabcan waxaad mas-uuliyadda koowaadna waxay ku dhacaysaa dadka ganacsatada oo keenaya shuruucdii lagu xakameyn lahaana waa kuwan hadda aan ansixinayn haddii lahayd waayahay haddii marka shuruucdii aanay diyaar ahayn een, macnaheedu soo ma aha in dalka xilligan ay soo galaan raashin dhacay oo aydan ka warhayn ama raashin tayadoodu ay xun tahay Eh, shuruucda fayadhowrka eh, waxyaabaha beeraha kasoo baxa soomaaliya dee hadda ma dhalan wadanku waa soo jiri jiray sharciyadana waa leeyahay way jiraan annagu hadda waxaan ku daraynaa un labaatankan sano oo dib eegista aan lagu samayn muddada dheer dhowr labaatanka sana Eh, wixii cusub oo soo baxay waxyaabaha soo biiray waa la baa un eh, dib baa dib u eegis baa lagu samaynayaa waa la waa la dhaaxinayaa laakiin sharciyadu horey u jireen oo dalku waa lahaa eh, toddobaatan iyo saddexdii baa sharcigan fayadhowrka iyo badbaadada dhirta eh, soomaaliya la markii la la la la- la sharciyeeyey marka shuruucdu waa jirtaa waana eh, Waa yahay.
jirtaa waa helaysaa waayahay laakiin Dib u eegis iyo dhamaystir baan ku sameynaynaa insha allah baarlamaanka waa horgeyn doonaa dilahay si fiican baan kuu gartay laakiin een, marka laga hadlayo sida adiguba aad tilmaantay marxaladii dalka uu soo maray tan iyo wixii ka dambeeyey burburka waxaa laga yaabaa in xataa sharciyadaas horey u jiray aanay ahayn kuwo een, lagu dhaqmo kasokow inaad doonaysaan inaad een, waxyaabaha qaarkood aad ka bedeshaan laakiin hadda marka laga hadlayo waaqica iyo xaaladda soomaaliya ay ku jirto yaa kontroola yaa ilaaliya raashinka dalka yimaada ma wasaaraddaa ilaalisa ma hay-ado kalaa ilaaliya ma sharkado ajnabiyaa jira Eh, ridwaano horta waxyaabahan eh, feega ama cuntooyinka ama daawooyinka eh, qualitigooda liito ama aan qualitigaba lahaynba runtii waa wax u- dhiba waa arrin caalami oo ani soomaaliya hadda ku gaara maaha adduunka oo dhan eh, riboodyada laga qoro markaa arag aad iyo aad iyo aad buu dhib u waaya adduunka eh, dabeecadaha noocaasa soomaaliyana wadamada u nugul bay ka mid tahay si gaara daawooyinka iyo iyo cun- raashinka ayaa aad iyo aada ugu badan waxyaabaha la la maaragtay eh, sida sida aan eh, aadka loo loo dhoofiyo Mm.
marka waa waa filaynaa waana wax runtii la fili karo hore eh, ama dhacdaba in ay eh, dabeecooyinka liita waxyaabaha waddankan la keena ay kamid yihiin Eh, waana midda aan hadda sharcigan uda buujinayno eh, in eh, lagu xakameeyo dowladda soomaaliyana waxaa ka go-an in waddankan sharciyadii dhammaan shuruucdii dalka u baahnaa oo nolosha dadka kaabaysay in la geeyo baarlamaanka oo baarlamaanka rais iska guto si dalkaana unoqo dal dadka dadka waxaa la- lala diriri karaa badeecooyinka eh, qualitiga xun waxyaabaha tayada liigato sharcigii inuu yaallo oo Mm.
uu maaragtay eh, baarlamaanku ansixiyo dowladdu ansixiso markaas kadibna sidii loo fulin lahaa laiska kaashado Eh, da- waana midda hadda aanu ugu dadaalayno inaan dib usoo noolayno boorka uga jafno waayahay eh, sharciga xeeldhowrka iyo ilaalinta eh, dhirta waa gartay dabcan marka laga hadlayo raashinkaas eh, ganacsato soomaaliyeed ayaa eh, xoogeeda keena eh, meel kasta haga joogaan soomaaliya eh, haddana waad ka dhawaajisay in laftirkooda ay ay kaalin ku yeelan karaan een, sidii looga hortegi lahaa tayaxumada cunooyinka ama waxyaabaha kale ee dalka yimaada Een, ilaa iyo hadda wax xiriira aad la samayseen ama wax iskaasha iyo wada shaqayn idinkala dhexeeya een, ganacsatada soomaaliyeed ma jirtaa si looga hortago dhibaatooyinkan oo mararka qaarkood xataa eh, sababi kara in dad badan ay u dhintaan ama dad badan inay xanuuno ka qaadaan annaga horta waxaa si gaara noo khuseeya oo hadda shirkayagu ku saabsanaa waxyaabaha beeraha ee kasoo jeeda ama waxyaabaha cuntooyinka ah ayaa shirkan ama sharcigan si gaara ukhuseyn doonaa Eh, waa u yeernay eh, waynala joogeen runta ganacsiga eh, bahda waxbarashada jaamacadaha eh, arrimahan ka shaqeeya hay-adaha cilmi baarisyada Eh, waxaa u yeernay maamul gobolka banaadir maamul goboleedyada dalka oo dhan Eh, runtii marka waxaan isleenahay eh, in wa- waa lasii wadi doonaa baahinta iyo iyo iyo in arrintaa laga sameeyo wadatashi wacyigelin waa garta hayadaha bulshada oo dhan ay ka qayb qaataan ma maaha ganacsada keliya ganacsadaha haddii xitaa uu keeno oo qofka damiirkiis maaragtay waxaa siiyo qofka consumerka ama qofka macmiilka ama qofka muwaadinka waa inuu ku baraarugsan yahay waa inuu iska fiiriyaa waa inuu dhegeystaa talooyinka dadka khubarada ay bixinayaan si ay dadki laftooduna waa dad wixii loo keena waan iska cunayn aan iska isticmaalayn waxyaabaha qaarka wixii liita diidi karo oo ola karo waxaan waa in maaragtay la sameeyo maaragtay foorumyadii ama maaragtay saaisiyadii raaxayay maxaamiisha iyo muwaadiniinta inay inay unoqdaan system ama inay unoqdaan maaragtay dhibaatadaas inay saamayso marka ganacsatadu way kamid ahaa dadkaan u yeeshnay waa dadka laba hildoona kamid bay intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay wasiirka beeraha ee dowladda federaalk soomaaliya siciid xuseen ciid inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo